waliba magaalada dhowsamareeb ee caasimadda galmudugga ka gabagaboobey shir muddo afar maalmood ee uuse dareeri waanan dareeri wasaaradda ganacsiga iyo warshado ee xukuumadda federaalka soomaaliya wasaarado ganacsiga iyo warshado dowlad goboleedyada galmudug jubbaland hirshabeelle koonfur galbeed iyo maamulka gobolka banaadir shirkan oo inta badan markaasi dhaqaalaha iyo ganacsiga lanku hadlaya waliba markaasi afartii maalmood usu dareeri laakabandhigay sida markaasi dhaqaal wanaagga lan samey lahaye agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshado ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed saney dalmar yaa akhriyay qodobada markaasi kubay shirkanga namber kow in la mideeyo dukumentiyada ganacsiga lana qaato hal nooc oo ay bixinayaan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir islamarkaana dukumentiyadu ahaadaan kuwo ka midaysan nashqadaha iyo xogta ku qoran ayna ku kala duwanaadaan oo keliya saxiixa iyo astaanta ama loogada wax loo yaqaano namber laba in wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir ay dib u eegis ku sameeyaan sharciga shirkadaha oo horey loo ansixiyey sanadkii si loogu daro qeybaha muhiimka u ah hanaanka diiwaangelinta ganacsiyada dalka namber saddex in wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalk soomaaliya wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir ay si wada jir ah u diyaariyaan xeer nidaamiyaasha sharciga shirkadaha iyo hanaanka loo marayo diiwaangelinta ganacsiyada dalka namber afar in wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalk soomaaliya wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir ay ka qayb qaataan dib u eegista iyo horumarinta sharciga shatiyada qaranka oo ay dhowaan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka ka soo celisay golaha wasiirada golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya qodobka shanaad in wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalk soomaaliya ay la wadaagto wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir warbixintii qiimeynta ahayd ee laga diyaariyey diiwaangelinta ganacsiyada kadibna wasaarad kasta ay ku biiriso aragtideeda ku aadan warbixinta qiimeynta si loo guda galo daadejinta hanaanka diiwaangelinta ganacsiyada soomaaliya waxay isku raaceen wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalk soomaaliya wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir in la bilaabo daadejinta hanaanka diiwaangelinta ganacsiyada soomaaliya saddex bilood gudahood laguna bilaabo dowlad goboleedka jubbaland qodobka toddobaad waxay isku raaceen wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalk soomaaliya wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir in soddon maalmood gudahood lagu dhiso guddi ka kooban sagaal xubnood oo ka kala imaanaya wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalk soomaaliya wasaaradaha ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir